bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal duhurfaylaa ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyo habaydhabo sinhayta qodobada warkaananka doorkaroon duhurnimadan weliba kumid aha qaramada midoobey weliba ee warar ku saartay kiiska ikraan tahliil faaraha hadal jeedin toobnaha musharaxiinta aqalka sare ee dowlad goboleedka hirshabelle ee ku socotay magaalada jowhar ciidanka kumaandooska danab weliba ee galantiyo ka dhigtana deegaano ku tirsan hiiraan iyo shabeellada dhexe wanaydhii kora haddii iyo cadaaladu ay tigraan tahliil faaraha madaxweyne qorqor madaxweynaha galmudug ee saddex qodob kulhadiri ergeda midowda afrika ee soomaaliya may ku jara in maraykankuusi ciidamahan diri soomaaliya jaamacadda arabta oo ballanqaaday taageero maaliyadeed oo yanfadiaasa doorashooyinka soomaaliya akhbaaraadka bannaanka duhurnimada unisinhaynon walibanka doorrona diyaaradaha dagaalka ee israa'iil oo duqeymaha irka ee kujeysaday marinka khaza iyo weliba kuuriyada waqooyi oo markale tijaabiday gantaalaha lese mar kale duhurfayla dhegaystayaal waliba waa duhurnimaas nin ow taariikhda weliba ee kabeegan taatun iyo sideeda bilo sagaalaad sanadka ah labada kun iyo labaataiyo kowka waana maalinnimaas nin ow an diyaar garoowa qodobada warkaana duhurnimadan u faah-faahsan insha allah duhurfayle dhegaystayaal kabilowna qodobkan kuriyay warkaana duhurnimadan ku-xigeenka hoogayaha guud ee qaramada midoobey aamina maxamed oo shalay booqasho ka koytay magaalada caasimadda ee muqdisho iyo qoraalyaha saarti weliba ayaan ku hadalay kiiska ikraan tahliil farah oo gabar oo yahay ti shaqaalo ku tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza aamina ayaa taageertay in kiiska gabartaasi langmarna waa langmari cadaaladda taasi oo weliba mowqif raacsan ka ah kan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble qeyska gabarti iyo weliba inta badan shacabka soomaaliyeed sareynta sharciga iyo cadaalad helowka waliba muhiim hanraabta saasaatan waliba lagu ilaaliyay rabshadaha yarti walibana markaas xaquuqo in layiina dhammaan hanraabta aniyo markaasi la ilaaliya hantidii iyo weliba nafsadii iyonerti xogayaha ku-xigeenka guud ee qaramada midoobey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa shalay aan kuma hadnagay qaramada midoobey iniyo taageerta mowqif shay u hayay in qoyska ikraan tahliil faara ay helaan cadaalad qoraalha kubaya xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa weliba la keray injineer maxamed xuseen rooble ee sheegay in mas-uuliyadda kusaaranta sidii cadaaladii ka hela lahaayeen qoyska ikraan tahliil faara uu soo xusay aniyo markaasi haboonayn in arrintaasi la siyaasideeya wadahadaladii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa burburay kureed markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uusi dalbaday in qoyska ikraan tahliil faaraha la siiya diya isla markaasna meelasay lakahira kiiska gabartaasay meelama ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uusi sheegay iniyo maxkamadda ciidamadii baarasi kiiska ikraan tahliil faarax islamarkaana cadaaladda la mariyi doono shakhsiyaadka laka tuunsinya haddii dembiisho markaasi laka hela saaxiibada beelo caalamka ee soomaaliya ayaa taageerada siyawiya horey in sheegay aniyo kuwa la asinyin in muranka gadaaman waayitaanka ikraan tahliil faarax uuse abuura xiisado siyaasadeed oo saameyn kuweelada kora habsameen socodka shaqada dowladda federaalk soomaaliya carqaladyada korna xanaanka doorashada dalka xiligan hadi wajahaya magaalada jowhar ayaa runti maamul goboleedka hirshabelle weliba si toosan ku socotay hadal jeedinta xubnaha tartamaha ay kuraasta aqalka sare ee koqooyaha hirshabelle goobtiya kudhiyahay tahadaljeedinta musharaxiinta tartamaha ee aqalka sare weliba kasugana mas-uuliyiin ku tirsan maamulkaasi ee hirshabelle welibana sidoo kale goobro ku ah guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed xubnaha tartamahubnaha tartamaha iyo horey la diiwaangeliyey welibana markaasi guddigiion sheegana in cadaalad ee markaasi lan gudbiya xubnaha welibana mas-uuliyiinta ku tirsan guddiga oo madalo hadaljeedinta ku hadalaya sheegana in doorashadiiyo markaasi is cadaalad ee kadhii doonta islamarkaana dhinisho mas-uuliyad isku saara doonana dowlad goboleedka hirshabelle iyo weliba deegaanadiisa hataa leh siyeed kursi oo aqalka sare eh hanase oo weliba la filahaya in geeka doorashadaasay ku dhihayta jowhar oo eh xarunta maamulka hirshabelle markaas xubno ku tirsan xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedka hirshabelle kamatelo maamulkaasi ilaha kusaara horey maamulada kale ee weliba qeybaha ku ee dowladda federaalka iyo markaas intiyo badan weliba kudhiana doorashooyinka aqalka sare welibana hersan oo keliya somalilan iyo maamulka hirshabelle oo hadda doorashadiisa toos aan ku bilaabatay jowhara ciidamada sida gaarka inta u baran ee kumaandooska danab ee xooga dalka soomaaliyeed yaa howlgalo qorshaysan weliba ka fuliyana deegaano shaltirsan shabeellada dhexe iyo hiiraana howlgalka ayaa weliba kuriyay deegaanada ah gombaale ceeldheere macalin jameeco jiliyaale masiireyn boqon gandhi oo ku wada tirsan gobolka shabeellada dhexe walibana saraakiila horkahaasi kommandoska danab iyo sheegana aniyo ka guulaysadeen iniyo burburyan saldhigyadii dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanadaasi iyo kala hayeen ciidanka kommandoska xoogga dalka ee danab yaa markii iyo galantiyo ka dhakan deegaanadaas weliba iyo baaritaaniyo ka sameeyana guryaha baabuurta iyo wadooyinka sallankunadii fiimiinooyinka iyo ku duugan dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ururka toddobaad guutada tumay lixaad ee kommandoska danab gaashaanle xasan maxamed ismaan xasan tuure ayaa sheegay in intii iyo markaas howlgaladii iyo socdan iyo galantiyo ka dhakeen xubno sarsaro ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo xubkiyo wadan islamarkaana cadaalada la horsheeni doona waa siduusa hadalkan dhaki howlgaladii inkada dambeeyey iyo markaas ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo markaas ka sameeyeen gobolada shabeellooyinka iyo markaasi guulo iyo markaas shal sheegadeen ciidanka hoogga walibana mararka qaar ku dhiyaya deegaanadaasay isku horkooyo u khasaare jeysada oo dhexeeya al-shabaab iyo dowladda sheekh cabdiraxmaan shariif oo ku mid ee xulumaa udiinka caanka ee soomaaliyeed iyo markiin kureytis adag weliba usun ku hadalay kiiska ikraan tahliil farah oy oo markaas hay-adda nabad sugidda iyo markaas shaacidin iyo dileen xoogaga kooxda al-shabaab inka dambeyntin iyo markaas ku fogayeen al-shabaab dilka ikraan sheekh oo la hadlayay telefishinka universal iyo shaaca ku qaadi haddii markaasi walanqoban arrinto ikraan in markaas gabdho badan oo soomaaliyeed ee markaasi saameynka weelada doonta dhacdadan oo kale oo markaas wajaha doonta abse lamid ee walibana uu iskudhiyay ikraan tahliil farah ikraan tahliil farah weliba haytay role model iyo weliba in lokadayda gabro fara badan oo markaasi hakeedi haddii arrintan walaqabadu waaye gabraha fara badan iyao margabro fara badan yaa markaasi mustaqbalka kiisho iyo horumar kiisho raji dhabka nagadaasiyaan erey sheekh cabdiraxmaan sidoo kale weliba usu tilmaamay in lambaahin in sawiin lankadooda ikraan siya markaas cadaalad iyo anhela islamarkaana arantiya nagata madlan hilmaamo korna waliba fadaya arinta in awood adag iyo meel adag lanka suruma in landooda in markaasay silan hala cadaalada ikraan waliba mudanayta iniya cadaalad hela waliba fadaana iniya naqata darsi iyo midlam ilaawaan ayan markaasay markala eri sheekh cabdiraxmaan shariifa inka dambeyn waliba bulshada soomaaliyeed anka baaqayni iyo ansuruman kiiska ikraan silanka gun markaasay lanka dhagameed caalamiya sida dilkii nin lankii madowkaha ee weliba mareykanka george floyd oo kale weliba fadaya in kiiska ikraan tahliilusunagada sida kii george floyd oo caalamka ruxiyeen markaasi sii raacsiiyey sheekh cabdiraxmaan oo markaas kumid ee culimaadiinka soomaaliyeed hadalkan iyo weliba ka toosa yeedo xiisad xoogana koldhax waa kashal dhalatay arrinta ikraan ee markaasi ku teeganta magaalada muqdisho taasi weliba saameynka welatay doorashooyinka dalka wasiirka difaaca mareykanka lloyd austin iyo markaas sheegay in mareykanka markaas ka haatan ka ku ami badanyay siduus ahaayay labaatan sano ku hor markii iyo dhiyan weeraradii argagixisa ee setembar lamada kun iyo kowkii hanas oy weliba markaas ka dhamadeen ku dhowaad saddex kun oo qofa lloyd austin ee wareysiisii v o eda ee qeybta ingiliiska sidoo kale oo lagu weydiiyey howlgaladii argagixisa la xiriir ee mareykanka markaasay iskuwada adduunka iyo weliba mareykanka oo markala ciidamo andiraha iyo soomaaliya iyon kala waliba waa la kuweydiiya iniyo ciidamo iyo handireen soomaaliya iyo inkala walibana uu sheegay in sixiligan anfadaana inuu shaaciyo ciidamo markaasi handiraha iyo soomaaliya soomaaliya iyo weliba markaasi kurugan ciidamo mareykan ciidamo iyo weliba saraakiil ahanas oo ciidamada dowladda soomaaliya ku taageerayaan la dagaalanka al-shabaab haabahaato markaasi usilbahi ciidanka mareykanka wasiirka arrimaha banaanka iyo iskaashiga caalamiga mudane cabdirasaaq maxmuud ayaa ka tilmaamay shirkii jaamacadda arabta ee heer wasiir arrimo banaameed ee weliba ku qabsoomay magaalada qaahira intii indhahayta sagaalkii bile tobanaad waa bile sagaalaad tomamara sebtembar mid miro dhal eh iyadoo weliba markaasi lakadoodii ajandaha ah in dhaqaale laka taageera doorashooyinka soomaaliya arrinta falastiin xaaladihii inkada dambeeyey wadamada suuriya yemen libiya iyo lubnaan iyo weliba mowduucyo kale oo muhiime wasiirka arrimaha banaanka carabeed iyo weliba markaasi iskareen ah kalfadhisho caadigahay ee weliba boolqonton iyo lihaad oo weliba shir gudoomiyey wasiirka arrimaha banaanka ee dowladda kuweyt sheekh doctor axmed naaser al mohamed al sabax iyo in doorashada soomaaliya laka taagara dhinaga dhaqaalaha iyo farsamada silan dhammaystira ku hor dhammaadka sanadkan labada kun labaatii kowka wasiirka arrimaha banaanka iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yaa hadal ismarkaasjeedi shirka wada wasiirada arrimaha banaanka carab weliba uus markaasi caddeeyey in xukuumadda federaalk soomaaliya sugahayta ku qayb qaadashada dhabte weliba horey markaas lankadhaqaadyo geedi socodka doorashada iyo taageerada somwaa taageerada maaliyadeed iyo weliba mado farsame ee soomaaliya lankadeqow taasi oo weliba lantahageli doona niyeeta farin cad oo weliba ka socota dadka soomaaliyeed iyo beelo caalamka silan xaqiijiya ahmiyadda dalalka carabta ee weliba walaalaha ah iyo markaasi in fadhida soomaaliya siyoonka gun waa siyo markaasi inka gudub qabadaha jar xilligan wasiir maxamed cabdirasaaq wasiirka arrimaha banaanka soomaaliya hadalshaysii raaciyay in soomaaliya markaasi ka tallaabsatay horumaro weyn sanadihii laha dhaafay balse weli markaasi inbaahanta taageerada walaalasha carabeed se lan hormariyey reedna lankadhis hay-adaha dowladda awoodi leh saasaatowna lansii wada hirgelinta barnaamijyada mudnaantile ee weliba kasuntan ku horanqaadowka qiyamka dimuqraadiyadeed xukun weliba markaasi nabadgeliya weliba markaas laska xil wareejow iyo qabashada doorashooyinka iyadoo weliba doorashada aqalka sare ee bilaabatay welibana higi doone doorashada golaha shacabka kureedna doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale taageerada hay-adaha dowladda reedan dhiska dalka daynafinta iyo maalgelinta qeybaha muhiimka ee sida xoolaha beeraha iyo kalluumeysiga soomaaliya iyo weliba markaas ostay wadamada carabta iniyo markaasay biyan qarash dhan tumilan milyan oo dollar oo markaasi qeyb ku ah ama qeyb ee labaatan iyo sagaal milyan oo markaas lan qorshay in la socodsiiyo howlaha ama in laka socodsiiyo howlaha doorashada soomaaliya markii inkoreytay tan iyo markii iyo burburtii dowladii dhexe ee soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo kowkii soomaaliya weliba biid doonta lacag inka badan ee weliba doorashooyinka baarlamaaniga eh iyo tan madaxweynaha iyadoo weliba dalal reer galbeed iyo biyaayeen todoba dhib iyo todoba milyan oo dollar oo markaasi marsiyan ee qaramada midoobey meelo lacagta laga aruuri doona musharaxiinta laga qiyaasi siyeed dhib iyo laba milyan oo dollar taasi weliba kadhakaasa soomaaliya inay biyahayta lacagta inka badan ee miisaaniyadda guud ee markaas lanqoondaya doorashooyinka soomaaliya dhinaga kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa geegka magaalada muqdisho kulan waliba uus kala qaaday ergiga cusub ee midowda yurub inqaabilsan arrimaha soomaaliya misistina internelman lamada mas-uuliya waliba ay kuwada hadleen xaalada guud ee dalka gaar ahaan doorashooyinka ammaanka iyo xoojinta taageerada midowda yurub ee soomaaliya gaar ahaan galmuduga madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo danjiraha iyo waliba ay kuwada hadleen xaalada guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo amniga iyo sidii srilanka qaada lahay taageerada iyo mashaariicda midooda yurub ee markaas ku wadan deegaanada galmudug yaa laka eriyay warqoraale ha ku bahay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor midooda yurub yaa mashaariica horumarineedku filiyahay deegaanada galmudug iyadoo weliba qoorqoor sigaar ee iskula hadli ee ergigaasi sidii srilanka qaada lahaye dhinaca oo dhowaan markaasi laha magacaabi danjiraha ururka midooda yurub ee soomaaliya iyo bedeli nicholas berlanga oo weliba sideedii sano ee lahadhaafay ka sugnay dalka kulankan iyo weliba usagtoosay xilo xasaasiya ee markaas magaalada muqdisho ka teeganta xiisad ka dhalatay kiiska igraan tahliil faro ee markaas nisa ay shaahid iniyo dili al-shabaab balse al-shabaabna isku figay yarantaas si kastaba haatoo madaxweyne qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo kumid ah madaxda soomaaliyeed ee weliba haatan ka howlan dhexdhexaadinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saxlan kudiiri khilaafka dalka soomaaliya xilligan ka jara mila dhegeystayaal warkaysan ku dhawin saaitan waliba waa idaacadda raadiyaa baydhaba diyaaradaha dagaalka ee israa'iil iyo markaasay duqeymo dhiniga irkaya ka qaadi sida goobood oo weliba shal duun og yaalan marinka khaza sida markaas laakigidi ilwareedyo maxaliya weliba markaasi horaantay raabto hore ee sniintahayti weeraradaas ayaa weliba markaas la fiirsaday deegaanada rashva kan unis iyo weli beyt oo markaasi ka yaala koonfurta gaza manajaran wal khasaare ee weliba mana jaran walkhasaare ee weliba markaasi la sheegay ciidamada difaaca israa'iiliya goordemba sheegay inay markaasi duqayeen afar xurumood oo weliba hamaas aan adeegsada jartay tababarka ciidanka iyo weliba baraha hubka israa'iiliya markaasi ka dooday inay saddexgantaal lakaturi khaza afartii siyadii saacadood ee lahdhaaf islamarkaana iyo burburyan nidaamsho difaaca irka ee weliba aron dom dhinaga kale kurid waqooyi ayaana tijaabiday gantaal nooca ridada dheer oo markaasi awoodan leh inuusa ka dhowaa inta badan jabaan sidee markaasi sheegtay warbaahinta dowladda isneentay dabaqaaqada hisbuucan iyo markaasi la argay gantaalada socda masaafo dhino ilaa iyo weliba hal iyo kun iyo shan boqol kilomitr sidee markaasi sheegtay wakaalada k c n a tijaabadan majabiyaas qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee markaasi kurid waqooyi ka mutaysaday anuqabatayn adag in markaasi la hakarooga laakiin weliba muuji ay tahay in wadanka weli uusa awoodin lay inuusa hasaara xubyooda weliba jarta in dalalkaasi iyo markaasi food saartay cunto yaraan iyo weliba dhibaatooyin dhaqaale oo kale guud ahaan dhegeystayaal weliba antaa gabagabaayan ee warka duhurnameysan kula dareersan idaacadda raadiyaha baydhabo cabdulaahi salaadii warkasayna dareersi ay dhegeystayaal intii warkan kulamada unradan kulmaana weliba siin ku tabaana sidaas iyo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
qowlkii rabbigeen rasuulkeennii udgoona hadalkiisa allahuma salli wasalli wabaarik